Wasiir Dowlaha Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Maamulka Hirshabelle Cilmi Daahir Mohamed ayaa qaar ka mid ah haweenka beeraleyda ah ee ku nool magaalada Beledweyne u furay aqoon kororsi ku saabsan tacbashada beeraha sidoo kalena ku wareejiyay gaadiid iyo agabkii ay u adeegsan lahaayeen wax soo saarka beeraha oo ay bixisay hay-adda NISA. Munaasabadda lagu daahfuray aqoon kororsigan ayaa waxaa goobjoog ahaa Wasiir Dowlaha Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Maamulka Hirshabelle, Gudoomiyaha Degmada Beledweyne, xubno ka socday hay-adda NIS iyo Ururka Iskaashatada Beeraleyda Degmada. Wasiir Dowlaha Wasaaradda Beeraha Maamulka Hirshabelle Cilmi Daahir Mohamed ayaa ka warbixiyay agabka iyo ujeedka loo qabtay tababarka.
maanta in hortayda ay fadhiyaan soddon gabdhood ama soddon haween ah oo ka faa'iidaysanaya mashruucan wax soo saarka runtii ayadana waxa waaye wax lagu farxo waaye een, oo loo qaybi doono qalab beereed ama qalab wax soo saar ah Een, wasaaradda beer ahaan annagu waxaan een, ku dadaalaynaa haddii alla idmo ina dadkaana beeraha ay tabcadaan wax soo saartaan isku filnaadaan maadaama oo wadan gobol gobolkan ama degmadan beledweyne ay tahay gobol qani ah kuna habboon xagga wax soo saarka Een, waxaan kale oo mataqaana culays saar doonaa qalabka laydi siiyey ee wasaaradda beeraha ee waraabka dowladkuriga idi siisay waana dabageli doonaa waana daba socon doonaa waana kormeeri doonaa insha allah waxaana nooga wakiila iskaashatada degmada beledweyne shantii iskaashato oo hadda maanta nasiib ku heshay inay tababarkan ka soo dhex baxaan si kaas waxaan u kontarooli doonaa udaba soconaa insha allah guddoomiyaha iskaashatooyinka iyo tiimkiisa ma ahan qalab inta laydin siiyo ee, la isaga hari doono insha allahu tacaala Qaar ka mid ah iskaashatada beeraleyda ayaa ka mahadceliyay.
Een, waxaan halkan uga mahadcelinayaa guddoomiyaha degmada ee ahaa een, ninkii koowaad ee aqoonsaday gabdhahan soddonka ah inay beeraley yihiin u aqoonsada een, hay-adda News Foundation ee aqoonsiga u gudbiyey oo maaragtay u ansixiyey aad ayaan guddoomiyaha uga mahadcelinaynaa Een, mahadcelin kadib een, hay-adda News Foundation ee waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin xulashada ama doorashada inaad doorataan iskaashatooyinka degmada beledweyne soddon gabdhood oo ka mid ah insha allahu tacaala een, tababarkii iyo waxaan ku tartaanna insha allahu aada mustaqbalka la soo goyi doontaan Een, guddoomiye wasiir een, annagu waxaan nahay iskaashatooyinka degmadan ama gobolkan hiiraan hay-adda nis foundation waxaan leeyahay waa mahadsantihiin iyo qoladii kaloo caawisay iyo wasaaradda beeraha federaalka iyo hirshabelle intaba Ee, maanta sababtooda arrintan ee, maxaan kuu sheegaa ay noogu qabsoontay Een, waxaan kaloo u mahadcelinayaa hay-adda niisa oo guud ahaan barnaamijkan maanta ay ugu salaysan tahay howsheedo hadday tahay tababar iyo hadday tahay een, qalabka la dhiibi doono intaba mar labaad iyo mar saddexaad ayaan u mahadcelinayaa sida een, wasaaradda beeraha een, dowlad goboleedka hirshabelle Een, mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad mahadcelin aan xisaab lahayn waxaan u mahadcelinayaa hay-adda nisa Gudoomiyaha degmada Beledweyne Cumar Usmaan Cali Sow ayaa bogaadiyey tababarkan isagoo u mahadceliyay hay-adda NIS iyo Wasaaradda Beeraha Maamulka Hirshabelle.
mashruucan beeraha ah kana faa'iidaysanayaan eh, dumarka loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo Eh, xaqiiqdii waxaan aada u mahadcelinayaa eh, midooda iskaashatooyinka oo aan u xil saarnay inay soo xulaan eh, dumarkan maanta jooga hortiina kana faa'iidaysanayo tababarkan iyo mashruucan Eh, waxaan bogaadinayaa sida qur- sida quruxda badan leh ee usoo xuleen waxaan filaa inay ka faa'iidaysan doonaan casharada iyo eh, waxyaabaha agabka loo qeybin doona eh, xubnaha hay-adda marka hore waxaan u mahadcelinayaa hay-adda nis ee dhammaan intii soo qabar qaabisay Agabkan lagu wareejiyay iskaashatadan beeraleyda ah ayaa waxay isugu jiraan gawaarida cagafta, badiilo iyo ambooyin kuwaasi oo door muhiim ah ka qaadan doono horumarinta tacbashada iyo wax soo saarka beeraha.